kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo xalay markii ugu horreysay tan iyo doorashadiisa ku hoyday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo gaashaanka u daruuray in madaxweynaha dowlad goboleedkaas xoog lagu geeyey magaalada beledweyne guddiga doorashooyinka somalilan ayaa shaaciyey jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyi maamulka gobolka banaadir ayaa soo agaasimay barnaamij ku saabsan ololaha wacyigelinta maandooriyaha ciidamada danab oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolka jubbada hoose taliyaha qaybta booliska gobolka bari ee puntland oo shir guddoomiyey shirka amniga gobolka mudug iyo senegaal oo markii ugu horreysay taariikhda ku guulaysatay koobka qaramada qaaradda afrika oo sannadkan kameruun lagu qabtay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwa idaacadda dalsan ugu dooroon oo subax isniina taariikhduna ay tahay toddobada bisha februaayo sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ashaaciyey jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyi alcadaal ayaa warkan sii dhammaystiraya
guddiga maamulaya doorashada gobolada waqooyi ee somalilan ayaa waxa ay shaaciyeen jadwalka shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaada kuwaasi oo doorashadu dhowaan la gudageli doono sida ay guddigu shaaciyeen waxay sheegeen in shantan kursi ay dhowaan doorashadooda si toos ah u bilaaban doonto iyadoo haatan ay socoto diyaarintooda iyo sidoo kale gudagelista doorashada guddiga ayaa soo saaray kuraasta tirsigu yahay hoob laba boqol afartan iyo kow hoob laba boqol lixdan iyo saddex hoob laba boqol afartan hoob laba boqol toddobaatan iyo kow iyo hoob laba boqol iyo shan kuwaasi oo ay sheegeen in doorashadooda sida ugu dhaqsiyaha badan dhowaan la gudaageli doono guddiga ayaa waxa ay sheegeen in shaqada u horeysa ee bilaaban doonta ay tahay diiwaangelinta ergada tababaridda iyo sidoo kale qabashada codsiyada iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxnimo kuwaasi oo looga baahan yahay xubnaha doonaya inay u tartamaan kuraastaasi sidoo kale shaqada labaad ay sheegeen in la qaban doono ayaa ah diiwaangelinta ergada tababaridda iyo sidoo kale qabashada codsiyada xaqiijinta shuruudaha musharaxnimo sidoo kale waxaa la qaban doonaa diiwaangelinta iyo tababaridda iyo sidoo kale xubnaha kale ee doonaya inay qeyb ka noqdaan doorashada iyadoona la qaban doono dhammaan howlahaasi maalmaha soo socda
maxasanid cabdinaasir alcadaala ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danab gaar ahaan ururka shanaad ayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhana xarakada al-shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waa sida danab ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka danab ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaa burburinta goobo ay xarakada al-shabaab ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxayna sheegeen in ay ku guulaysteen xaqiijinta goobahaas ay waa ay ciidamadu mareen waa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee danab deegaanada kale ah sanguune muuse xaaji araare iyo koban oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose ayay ciidamadu sheegeen in ay gaareen ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danab ayaa sheegay in ay howlgallo kala duwan ka fuliyeen deegaanada fogfog ee gobolka koonfurta soomaaliya waxaana inta badan deegaanadaas ka dhaca iska horimaadyo maadaama ay ku xoogan yihiin xarakada al-shabaab waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda dalsan xarunteeda dhexe magaalada muqdisho taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee puntland buumin cabdishire ayaa shir guddoomiyey shirka amniga gobolka mudug ee puntland shirkan oo toddobaadla ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliya ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug gaashaanla dhexe cabdi siciid xuseen jaamac taliyaha ciidamada isku dhafka gobolka mudug ee puntland cabdiqani yaasiin maxamuud gudoomiyaha maxkamadda derajada koowaad cabdinaasir maxamed cali iyo weliba laamaha amniga taliyayaasha saldhigyada deegaanada gobolka mudug iyo weliba taraafikada ayaa qayb ka ahaa shirkaas lagu qabtay magaalada gaalkacyo oo looga hadlayay amniga gobolka mudug ee puntland shirka ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka mudug warbixinada laamaha amniga waxaa sidoo kale ka mid ahaa in si xoog leh loola dagaalamo khamriga iyo weliba dagaalyahanada ku sugan deegaanadaas madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali guudlaabo xuseen oo shalay gaaray magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaa xalay markii ugu horreysay tan iyo doorashadiisa ku hoyday magaaladaas madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyn wafdigiisa waxaana halkaas ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waan idhaahda hiirshabeelle yuusuf axmed agar yuusuf dabageed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa inta uusan tegin ka hor shalay waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif lagu tuuray dhowr madaafiic oo ay ku dhaceen agagaarka garoonka ka hor inta uusan madaxweyne guudlaaba ka soo degin waxaana ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa dowladda lagu daadiyey waddooyinka magaalada xilli laga cabsi qabay isku dhacyo hubaysan madaxweyne cali guudlaabe oo haatan ku sugan magaalada beledweyn ayaa la filayaa in uu halkaas kulamo kala duwan ayaa la filayaa inuu halka waa inuu halkaas kula kulmo odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyadoona reer beledweyn ay qabeen tabasho ku saabsan habka loo dhisay maamulka hiirshabeelle wuxuuna madaxweynaha oo shalay khudbad ka jeediyey markii uu halkaas tegay sheegay in uu diyaar u yahay in uu xalliyo khilaafka ka dhex jira hiirshabeelle dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo isna hadlay ayaa sheegay in aan xoog lagu geynin madaxweyne cali guudlaabe magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan wuxuuna sheegay cali guudlaabe inuu ku tegay madaxweynaha hiirshabeelle rabitaankiisa iyo rabitaanka dadka deegaanka waa sida uu yuusuf axmed hagar dabageed waraysi uu bixiyey ku sheegay lama oga inta maalmood uu ku sugnaanayo magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali guudlaabe oo shalay tegay magaaladaas iyadoo la filayo in ay halkaas ka qabsoonto doorashada shan iyo labaatan kursi oo ka mid ah golaha shacabka markaad warkaas kala socotaan subaxnimadan waa dalsan muqdisho xulka qaranka senegaal ayaa xalay ku guuleystay koobka qaramada qaaradda afrika markii ugu horreysay tan iyo markii koobkan la bilaabay kun sagaal boqol konton iyo toddobadii waxaana xalay garoonka olombico stadium ee caasimadda wendi ee dalka cameroon goolkulaadyo ku adkaaday xulka waa goolkulaadyo ugu adkaadeen xulka dalka masar oo doonayay in markii saddexaad ay ku guulaystaan koobkan waxay ahayd guul si weyn u ruuxday garoonka kubadda cagta ee xalay ka dhacayay ee dalka cameroon taageerayaal dhowr ah oo ku sugnaa oo taageerayaal dhowr ah oo taageerayay xulka qaranka waddanka senegaal ayaa soo dhoweeyey guushan taariikhiga ah oo ay ka gaareen koobka qaramada qaaradda afrika oo markii ugu horreysay ay qaadeen warkii aad kala socoteen dalsan muqdisho akhyaaree xilligan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaha talal hel